Iskaashatada beeralayda deegaanka Dowli ee gobolka Sanaag ayaa Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Puntland ka codsaday in laga caawiyo beerista dalagyada kala duwan ee beeraha cagaf-cagafta lagu qodo iyo matooro ay ku waraabiyaan dalagyada. Beeralaydan ayaa beerahooda waxaa saameeyay roobab batay daadad oo ka da'ay deegaanka Dowli. Qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda deegaanka Dowli ee gobolka Sanaag ayaa ka waramaya waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
saddexdaa beerood baa ceelkaasi wadaagaan laba ceel baanu afjarro dabcan inaanu qodno tabartii ayaa nagu simi weyday Een, ceelna waxa weeye beerta sare baa lahayd ceelna waa beertanaa lahayno hadda een, fadhino ayaa lahayd Een, ceelashaa marka tabartiina si bay naga noqotay solartiina waa u een, maaragtay een, awoodi weynay Een, waxaan kaloo codsanaynaa biyo xir baanu codsanaynaa oo meesha daad baa mara Een, hareeraha biyo nagaga yimaadeen dalagii baa wax naga yeelayeen hadda laftigeeda sidaas oo cirkuu cusub yahay baanu baqaynaa Een, waxaan u baahannahay tuubooyin iyana tuubooyinku aad bay noogu yar yihiin tuubooyin baan u baahannahay celashoo naloo qodo baan u baahannahay Een, qodobka xiga waxaan u baahannahay cagaf ayaan u baahannahay Een, inaan cagafyada mid laba cagafba cagafta cagafka beeraha iyo cagafta een, een, biyaha xirta Oo labadaba u tuubada dheer baahannahay ay u soo- Een, mudan weeye Een, beeralayda kale iyo iskaashatooyinka kalena waxaan ka codsanaynaa inay sidaasoo kaleeta iyaguna dadka ay ku dhiirigeliyaan oo ay sameeyaan Een, wax soo saarka sida uu ka sheekeeyey dhul badan baa la geeyaa Een, alx- baran oo kale aad bay ugu tiirsan tahay beeraha midigale Een, waxa weeye een, ceel buh baan geen jirnay inkastoo hadda beeraley iyaday beera yeelatay habar shiro magaalooyinkaasoo dhan baanu geynaa Een, marka alxamdulilaah Een, waxay u baahan yihiin oo halka fariinta aan u marinayno wasaaradda beeraha iyo ciddii kale oo ay khusayso barnaamijyada tan hay-adaha inji-ooyada ciddii ka qayb qaadan kartaba dadka kale waxay u baahan yihiin in lagu garab istaago hamiga iyo shaqa abuurka ay la yimaadeen oo meel fiican maanta u maraya marka waxay u baahan yihiin sida uu maxamed noo sheegay baahiyahooda biyo xir in loo sameeyo oo biyo ay ku furan yihiin waxay kaloo u baahan yihiin in laga caawo- laga caawino system solarka oo adduunka maanta shidaalkii wuu qaaliyoobay iyadoo ay sababeeyeen adduunka dagaalada ka jira iyo dhibaatooyinka ka socda waxaan rabnaa inaan halka u marino codsi wasaaradda ee beeraha iyo ciddii kaleeto oo ku shaqaleba waxaan ka codsanaynaa wixii caqabada in wax nagala qabtaaniin caqabadahaas oo ah saddex qodob qodobka koowaad meeshan hadda beertan aan joogno saddex boqol oo mitir tuuba ah baa biyaha keenta beerta labaad bay biyaha ka soo qaadaa ceelkii loo qoday way owdan tahay oo biyihii ee, daad baa helmeesh dambe biyaha daadka aada ugu nugushahay Beeralaydan ayaa wax- waxaa saameeyay roobab daadad watay oo ka da'ay deegaanka Dowli kuwaas oo dhammaan ka saameeyay dalagyadii kala duwanaa ee ku yaalay beerahooda.